maamulka degmada kaaran iyo waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ayaa xalay ololo nadaafadeed oo ballaaran ka sameeyey qeybo ka mid ah degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ololahani oo ay ka qeyb ahaayeen waaxda gaadiidka dowladda hoose ee xamar ayaa laga fuliyey inta u dhexaysa isgoyska jiirada ilaa iyo xaawo casir iyadoona guddoomiyaha degmada kaaraanna faarax cadaani uu ugu baaqay bulshada iyo doorka ay ka qaadan karaan bilic soo celinta degmada agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ay ka sameeyeen degmada kaaraan ee gobolka banaadira caawa waxaan ololo nadaafadeed iyo shaqo adag oo nadaafadda ka wadnaa degmada kaaraan waxaan ka soo bilaawnay iskuuska jiiro macbuudhan waxaanan ku sii socnaa iskuuska caawo casir laamigan quruxda badan ayaan bilicdiisa ka shaqaynaynay runtii interloogyada iyo horumarka iyo dibudhiska degmada kaaraan ka socdo iyo nadaafadda waa wax aad iyo aad u farxad gelinayso guddoomiyey waa ku mahadsantihiin hal abuurka iyo maamul wanaagga iyo horumarka iyo fikirka suuban aad ku hogaaminayso bulshada kaaraan annagana garabkaaga ayaa nahnay inaan bilicda iyo nadaafadda kaala shaqayno waa waajibaadkeynay ka mid tahay subax iyo habeenba runtii sidoo kaleentood waxay ka mid tahay nadaafadda iyo bilicda caasimadda fiishinnada duqa magaalada number one waxaa ah nadaafadda iyo cagaarinta magaaladan inay bilicdeeda dib oo loo soo celiyo runtii waan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho reer kaaraan waxaa ku socda horumar waxaa ku socda dibudhis waxaa ku socda interlog waxay kaalinta koowaad uga jirtaa degmooyinka gobolka banaadir waxaan rabaa marka inaan halkan bulshada kaaraan degan uga diro baaq haddii aan interlog inta laydiin dhiso aad ka qayb qaadateen ee contributionkiinna aad ku dhisateen oo maamulkiinna uun ku hogaamiyey haddaan la nadiifin micno ma soo kordhinayso gurigaaga iridiisa goobkaad goobtaada ganacsi iridiiska interloggaan qarashka galay laamigaan qarashka galay waxaa la rabaa kambeyn habeen lagu sameeyo amba shaqaale dowladda hoose ama gobolka banaadir amba degmada wax kuma nadiifsamaan waxaan rabnaa qof kasto nadaafadda guri ka guri in loo hirgeliyo in laga shaqeeyo nadaafadda deegaanka aad ugu nooshihiin qof kastaba iriddeeda ka bilaabatahay laga soo bilaabo in la ilaaliyo deegaanka wixii bilic xumaynaya la ilaaliyo runtii waxaan rabaa marka intaas in laga wada shaqeeyo guddoomiyey idinkale maamulkiinin waxaan rabnaa waaxyaha iyo laamaha iyo in nadaafadda aad loo adkeeyo oo guddoomiyow haddii waxaad dhisaysaan aad qurxinaysaan ee nadaafad lahayn wax micnaa ay sameeyaysa ma lahan maamulka gobolka banaadir ayaa awooda olole dib loogu soo celinayo bilicda caasimadda